sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka naga soo gaaraya deegaano ka mid ah ismaamulka oromada ee dalka etoobiya ayaa sheegaya in dad soomaali ah oo tiradoodu ay gaaraysa lixdan iyo shan qof lagu dilay tuulada gaadolu ee hoos tagta degmada duralowa hase ahaatee madaxa warfaafinta deegaanka bariga hararge ee dowlad goboleedka oromada cabdirasaaq maxamed oo la hadlay laamaha etoobiyaanka ee afafka oromada tigreega iyo axmaarada ee v o e da ayaa tirada dadka dhintay ku sheegay afar iyo toban qof cabdirasaaq maxamed waxa uu intaas ku daray in weerarkan uu ka dhashay duulaan ay ciidamada liyu boliiska ee deegaanka soomaalida ku soo qaadeen deegaan aan godole ka dheerayn laba qof oo mid ka mid yihii askari yahayna ay ku dileen islamarkaasna reerkii askarigu ay weerar ku qaadeen soomaalida godole ku sugnayd goordhoweed ayaan la xiriiray mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta dadka lagu laayay arrimo amniga la xiriira darteedna codsaday inaan magaciisa la shaacin waxaanan ugu horreyn weydiiyey sidii ay wax u dhaceen waan soo dhawaaday wax u dhacaana de si aan bini aadamka lagu arag oo isirgoyna meesha ka dhacday meesha ka dhacdayna waa gobolka degmada daarolabo degmada gaadulaad weeyaan ka aroortii ilaa abaare afartii xagga nagan de saa noqon xaggina ina tobankii taan u malayna afartii saac meelahanba ka xidhnaa ilaa adugu bilku dhawaadba dadkan meesha ku xidhnaa shan lixdan iyo shanta ruuxii dad la soo habeeyo ciidamadan gobolka eega aan joogna oromia ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefafo iyo manjo wata ba aroortii usoo galay meel guri ay ku jireen oo guriga hooya layihao xatara meeshaeeday ahayd dadkii manjo iyo waxaa lala galay uun seefaba sidii loogu waday aniguna kolkaa intaan ka baxay baan suuli ku jiray lixdan iyo shanta ruux koftaabay ku dhinteen waxaad nooga warantaa lixdan iyo shanta ruux waxaa marka hore gurigan isugu keenay bil bay ku jireen baa tiri waxaa isugu keenay laakiin kolka horeba siyaasad bay ahayde ammaankiinaanu idin sugaynaa intaa lagayidiba balaayo dhalinyaro waalan baa meesha ka jirta oo ammaankiinaanu idin sugaynaa intaa layidiba meesha laysugu keenay marka haddii ammaankiina la sugayay sidee ku dhacday in la idiin soo galay aaway askartii idin waardiyeynaysa meesha waxay ku dhacday saaka meel qorkee la yidhaaho ka hoosaysa yaa dagaal ka dhacay saaka aroortii abaara ilaa labadii aroornimo ama sideeddii saa u taqaanin idinkuna yuu meel dagaal ka dhacay nin magaaladan ka tirsanoo kolkii horeba seebtiisa isaga laga dhowrayay baa koftii ku dhintay reerkoodii oo qofta jooga iyo askartii oo heshiisaa kol hadduu wiilkanagii dhintay daraadda inta laydin baa loo soo galo say ku dhinteen waa sidaas madaxa warfaafinta ee gobolka oromada waxaa uu laanta oromada u sheegay weerarkaas in ay soo qaadeen ciidamada liu boliis oo ninka booliiska ahaa ee reerkiisu ay idinsoo weerareen uu dilay arrintaas maxaad ka ogtihiin liu bolis ay soomaalida leedahay degmada ismaamulka soomaalidu leedahay sidaas ayay madaxda oromada ee gobolka aad degan tihiin u sheegeen v o eda qeybta afka axmaariga oromada iyo tigrayanka ku baxo meeshana de wax liyu soomaalisha korta hadday u yar tahay ilaa ega gobolkaas meesha degmadaas oo gobolkaas soomaalida iyo meeshaan ega anagu joogna ugu yaraan hadday u yar tahay ilaa laba boqol iyo konton kilomitr baaba noo dhaxaysa oo anagu wax isdad isu dhow manihin haddaan isu dhownahay waxaan dhibaatayba ma dhacdeen oo anagu liyu bolis ayaa sheegiba ma naqaano anagu dadka anagan meesha joogaayay waxaad iiga warantaa sidii ay dhibaatooyinkan u bilowdeen xaaladiinu sidee ahayd maxaad ku nooleydeen annagu ega ilaa laba bilood magaaladii waa nalaga jaray cusbo ma hello sonkor ma hello haddii cunto kale oon hellaa ma jiro ilaahay dee sacahanaan wadwadana waxa laga dhidhiisamoon dee naf ilaahay haysta un mooyeen waa nalaga jaray ruuxii soomaaliya ee magaalo tago sidii un loogu wado ee loo garaacin baa isagoo sakaraad kii loo sii daayana waa dee waa nasiib kii kalena banaankan baa lagu dilaga laba bilood magaalo maanaan tegin annagu dadkii sida aad sheegtay lagu laayay guriga ee lixdan iyo shanta ahaa intii ka soo hartay xaggee ayay ku dambeeyeen intaa un mooye maanta intaasi waa meel maalinta maanta un baa meel kala iyadoo kasoo korayso oo harooreyti la yidhaa ilaa sagaashan iyo sideed ruux baa wax dongore iyo manki waxaa la yidhaha iyaguna lagu laayo ilaa saddex boqol oo gurida waa lagu gubay waa meel kale iyaduna oo agteeda meeshan oo ilaa eegada meydkii banaanka waran yahay kan kale ee gaadulo meydkoodii waa la qariyo boolharudhaa lagu guray kuwana ilaa eega banaanku magan yahay meel saddexaad oo kaleo iyaduna maanta dagaalka tan aroortii shitanta ay ka dhacday ilaa sagaal ruux oo ugaaskii wadanka ku jiraa ku dhimatay iyaduna intaaun maaha dadka dhintay maanta dad wuu baabay dad muuna harinay barkeeda meel ku dhacday ilaa hadda maahayn meel u kacay waxaad noo sheegtaa marka maxaa tala ah ama qorshe ah oo soomaalida deegaanka oromada degan ay isla soo meel dhigeen mar haddii xaaladii halkaas aad marayso sida aad sheegtay annaga waxaa noo qorshaa haddii aan heli lahayn nabadgelyo noo hadhay ma jiro meeshan waa isirgoyn waana dabar goynayaa annaga iyo xoolahanaga waa inaa meesha nalaga raraanu ku goyna haddii ad waxna xalaba aan helayno annagu sidaadan ku goynayd wax dawlada noo maqa dalkani waa isirtay dalka annaga meesha jooga inaa la dabar gooyaa la doonayaa annaga waxaa noo qorshaya haddii aan helayno oo dawladna reeri baan aragna inaa meesha nalaga annaga iyo xoolahanaga nalaga sii qaadaan doonayna anagoo ilika shaaga dambe dawladana geyso inaa meesha nalaga sii qaadaan doonayna anagu marka ma idiin suurta gashay inaad dowladaha hadday ahaan lahayd tan oramada hadday ahaan lahayd tan deegaanka soomaalida iyo midda federaalka etoobiyaba codsigiina inaad gaarsiisataan in halkan laydinka raro oo deegaanka soomaalida laydin geeyo wax wargeyso ama idaacadaon hellaba adigaabaa noogu horreysay meesha waa iscaburin gobolka isagaa iyo dadkanagan waa dad iska baadi oo weliba telefoonadana internetki wax wax kasii dayn kara ma lihin dad iska baadi aan nahay dawladda korana wax noo gaarsiin ma jira gobolkana waa caburin oo eega degmadanaba maantaba siduu warkanagu ku dhaafana waa yaabanahay wax bini aadamahoona maqlay ma jira waa nala caburinayaa waxna maqlayaa ma jiro ano kubtan baanu ku baaba'aynaa wax codsi oo ninaba ka haynahay ma jiro oona ogiba oon ilaahay ahayn intaa in ka badan oo aad ila wadaagaysa ma jiraan waxaan kula wadaagay anigaa kula hadlaya in badan in badan in badan oo dee soomaaliya hoosaydaana way jirtaa aniga shan caruura iyo islaantii meel alla meelay ku dambeeyeenna war uma hayo in badan oo sidaana way jirtaa adiga waxaan kaa codsanhayaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dee dadka xuquuq bini-aadanka u dooda iyo dee wixii meesha kaleba laga helaya sidii naloo soo kaalmayn lahaa inta bala dee fursad aan helayna hadduu ilaahay yidhaha waxna qaadada aan helayna ama aan waaynaba si deg dega gaataan u baabaayna annaga iyo dadkanaga iyo xoolahanagiba inaad adduunyaha noo gaansidaan ka codsanayna walaal